waa hagaag halkaad naga dhagaysanaysaan weliba idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington ee haatanlah kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington iyo sahre ciila nuur
ramadan kariim dhegaystayaal wacan oo wanaagsan baan idin leeyahay waa barnaamijkeennii caweyska washington ee ugu horreeyey bishan barakaysan ee ramadaan ee sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka aynu isku maqallo waxaan dhammaanba dhegaystayaasha iyo cid kasta oo maqlaysaba inoo rajaynayaa camal suuban iyo weliba caafimaadsan
منتظرين بنترقب سبنا صيامنا ونلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويحنا لينا سعار ونلقى البركة في الأسحار
barnaamijkeenna caweyska washington waxaan idinku hayaa qodobo aad u xiiso badan waxaanan ugu horreynba aan noo soo qadimayaa maanse kale oo ka mida silsiladii xiisaha iyo xamaasadda lahayd ee ina macalin ciise dad badan baa sidii caadiga ahayd maansooyin aan kala dhicin oo tiro badan ii soo diray toddobaadkan kadib markii toddobaadkii hore carafaad sheekh axmed oo ah wiil dhallinyaro ah coodkar ah islamarkaana kalsooni iyo dhiiranaan badane ay ka muuqataa uu inoo soo gudbiyey maansadii uu ugu magac daray meherkeedu wuu dhacay carafaad wuxuu sheegay in gabadhii lala aqalgalay oo uu guursaday khaliif xayir oo ah hal abuurkii inoo bilaabay silsiladan maansooyinka ah haddaba waxaan ka cudur daaranayaa inaanan soo wada gudbin karin dhammaan maansooyinka ay dhegaystayaashu inoo soo direen waxaase nasiib u yeeshay faysal goohe oo ah wiil dhallinyaro ah oo hal abuura faysal kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington waa mahadsan tahay sare ciidla nuur magacaygu waxa weeye faysal maxamed ismaaciil faysal goohe waxaan joogaa waddanka germany gaar ahaan frankfort waana dhowahay saray waxaan hayaa dee mareegta waan ku taxanahay oo si gaaraan ula socday silsilada hase aatee tanaan caawa inula hayaa waxaa la yidhaahdaa meherkeedii muu dhicin waan gartay markaa garo oo waxaad ay jawaab u tahay maansadii toddobaadkii hore uu inoo soo gudbiyey carafaad sheekh axmed marra waaxid maansadaasay daba socotaa sa si toosa saaxiibkay carafaad sheekh axmed ayay toos ugu tahay jawaab waan gartay dee waa t waa adigiina inoo qaaday ambiilka inoo qaaday oo de ambiilkeena baynu kadaba tegeyna
ayna nidhi maaragtay in gabadhii la guursaday iyo in kale waanu maaragtay soo baari doonaa geed baynu ka leenahay geed baynu ka leenahay waan gartay maxaad la soo kulantay gabadhii ma la guursaday gaafkii ma dhacay guri ma la geeyey gabadhii almara waaxid gabadhii ina macalin ciise ahayd waa kulanay haye ragga qeybde muna munagaaba u waranta laakiin anagu life baanu u kulanay waan gartay golley hadeera khaliif iyo colkiisii dayna odhanayaan maaha maaha lagaa yidhi haye qoftii la odhan jiray ina macalin kulanay ilaa markhaatiyadii baan wataa Bal- looguma murmin bal hadda inoo bilow faysalow waxayna odhanaysaa sahraay maansadu sida tan maaweelo qurux iyo madadaalo sheekadu waxa ay macaan tahay marka maansayahanadu maahmaaha dulucl iyo miisaan la garan karo isu meeriyaan oo madan la isu joogo oo miis lagu gorfeeyo oo midho yara ka gaar yahay waxse ay murgacataa madmadow ku beermaa marka ay maraatiyo amba mariyayo oo idhi meelaha la yaacaan iyagoon midh keenayn wada muhindi sharafl iyo mahwiyaal ismoodaan waxaa degay masaalka mareegtuu khaliifuray midh mooshinkeedu dheeraa muran baasalkeed yahay mudantii oo caashaqay muhday ee u gorongolay maag iyo xumaataa lagu miisayaa weli waan gartay qaar baa laga reebi laayahay gabadhii u qaar caashiqay baa laga reebi laayahay oo rag horaaba meelo kale gaadhay waan gartay maalin hore rag baa yidhi naag makhaayad joogto oo mardufyada dilaashiyo majo baasta weeyaan maantana kuwaa yimi madax goostay inantii iyadoon cidibo qabin yidhi waa la qabaa haye carafaad midhkaa tiri miidhiyaha warkaagii marxiis beenad garashada maqlay oo kamaan helin mari weyday maankii ku margaday odhaahdaa sidii ay musbaar tahay nafta way ku mudan tahay hashi maankayga gadeema masaar bay liqday unbaan maqli jiray baashi musbaar bay kugu noqotay mara waaxid haye murtiyahan haddaad tahay maansada godkeed hela maansada godkeed hela dhaqankii mudnaan jiray macnihiisa garan kara maareeyo xaajada markii uu maroorgalo ka midhbixiyo aad tahay madashuu rab joogsado isaguun la magac dhabo inaan aan macsuum guurgelin meella ku ahayn lagu xidhin mas-uul qaba maxaad maanta noo tiri meherkeed ugu dhacay iyaba waa su-aale haa haye carafaad markhaatiga muduciga warkaaga iyo maragaagu waa been waana mala awaal dhaba ina macallin ciisena meherkeedu muu dhicin wayna madax bannaan tahay hadda midkaa ma laynaga hubaa carafaad wuxuu ihi minxiis baan ahaa anaa arkay meel fog oo baadiyaabaa gabadhii la dejiyey meherkeediina waa dhacay waa la afduubay gabadhaa aad baa loo maga madax goostay waana daba soconnaa waan garta raadkeedaynu ku taaganah adse maa taqaanide annagaa mar kulannay ee aan kuu macneeyo muuqeedu suu yahay sawirkaaga muujee maqaloo hasiidayn waa gabadh muxsinadoo edab lagu mariimo sharaf lagu majeero milga loogu deeqo lafta meel dhexaad oo maariin casaan oo marka socodka laafiyaha u mushaaxda sida sheekh ahaa waabay hadaafaysaaba axsan caley haye ninka maalin halacsada marwo inay u noqotuu mar kastaba ku taamaan wayna madax bannaan tahay mar kaleeto waxay tahay aan idiin macneeyee ninka maraqa xuushiyo maqaar maqashii riyaha iyo maqaar ugu yabo how ma geydaa lagaa yidhi de hadda wuxuu haystuun buu sheegay inaan kuyema taasi ma hayntu maceeba n faysal goobo gabadhani gabadhani maqaarkaas iyo maraqa xooshada maaha mid geeda masayrlaha ku qayshee mar kastoo la joogaba m- maantayaad is aragtee raad baa halkeer maray muraa munaa eraya igu tiri mabdiciisu uu yahay ma rabtaa lagaa yidhi adna haw muraaqoon sida ruux makeekiyan marba mooshin haw gurin miidhiyaha ha taagnaan ina macallin ciisana annagaa mar kulannae maandhow iskaga hadha markaad soo kulanteen waxay kuu sheegtay inaanay gabadhii guursanin oo weli gashaanti tahay inayan guur inayan guursane ay guursuga tahay lana madax goostay waan garta munaa mu- munaa raggaa u warranta saaray war munadaasaan ka khaati ka joogaa maalinba warkay rabto soo sheegayse
waa laga yaabaya dhegaystayaal waxaad moodaa in xaalku marayo bareejay ku dhammaan haddii carafaad yidhi waa la guursaday faysalna uu yidhi lama guursan gabadhii oo anaa la soo kulmay waxaan leeyahay almiidaan waasac gegidu way inoo furan tahay qof kasta oo haya maanso amaba soo diyaariya labadaasi wiil si loogu garqaado islamarkaana xaajada inoo soo hubisa labadooda kii war saxa soo helay gabadhii in la guursaday iyo in kale bal toddobaadka dambe ayaynu halkaasi kasii anba qaadi doonaa waxaanad mar kasta nagala soo xidhiidri kartaan emailka somali at v o a news dot com adigoo ku soo qoraya magacaaga iyo telefoonkaaga ciwaano uga soo dhigaya caweyska washington يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترقب سابنا صيامنا ما بنلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويحنا لينا شعار ونلقى البركة في الأسحار يا رمضان سلام مرحب شعب mar kale ayaan dhegaystayaal idin leeyahay ramadaan kariim waxaa caawa istuudiyaha igu weheliye maxamed cabdi sandheere oo v o eda ka tirsan sandheere wuxuu inoo hayaa dhacdooyinka shilalka dhacay xilliyo isku mida amaba u dhacay si aan looga qaateyn ahayn bal ka soo qaad laba baabuur oo keligood ku nool gobol dhan dhulka ilaahay ballaadhiyey intay ka soo baydheen labadoodii isku dhacay intay isku hor yimaadeen bal haddaba shilalkaasi ay warbaahinta caalamku wax ka qoreen qaar ka mida haynala wadaago maxamed Eh, dhegaystayaashana waxaan ka codsanayaa inay noo soo gudbiyaan dhacdooyinkaasi isku midka ah ee dunida ka dhacay inta ay hayaan Eh, waran maxamed oo adigu inoo bilow waayo zahraay eh, taariikhdu markay ahayd bishii julaay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatankii ayaa wiil dhallinyaro oo toddobiyo toban jira waxau soo kaxaystay mooto iyadoo la joogo magaalada hamilton ee jasiiradda bermuda ee u dhow dalka maraykanka waan garta Eh, ninkaa dhallinyarada waxaa lagu magacaabi jiray ericson eppen markii uu mootadii soo kaxaystay oo waddadii soo dhex galay ayaa waxa ay isku dhaceen oo jiray taxi waday qof rakaaba waan gartaa marka waxaa la yaab keliya waxa weeyaan in sanad kadib isla July- goobtii isla goobtii sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo toddobaatankii in isla mootadii ruux wataa uu soo maray waddadii Mhm.
waxaa aad loola yaab waxay ahayd in mootadaas uu waday walaalkii oo ka yar oo markaa isagu noqday da'da toddobiyo toban sano waa da'dii walaalkii ku dhintay waan gartaa isla waddadiibuu soo maray isla tagsiilihii oo wada isla qofkii rakaabkee maalintaa saaraa ayaa haddana ku dhacay wiilkii kalena halkaa ku dilay marka laba wiiloo walaala ah oo da'doodu ahayd mid walba sanadkii uu joogay toddobiyo toban jir toban jir goob qura uu baabuur tagsihii ku wada jiidhay goob tagsiilo qurahii jiidhay tagsigu xilligaa uu shilka gelayay mid walbaba hal qof baa saarnaa qofkuna waa isla waa isagii isla isagii taariikhduna waa julaay bisha toddobaad ee sanadka ah la yaab ar- laba arrimood oo isku yimid oo cajiib ah.
Mhm.
dhacdo kale iyaduna zahray taariikhda marka dib loo noqdo arrinta xiisaha gaarka ay lahayd waxa weeyaan in sanadkii kun iyo sideed boqol iyo shan iyo sagaashankii gobolka ohaayo ee dalka maraykanka oo Mhm.
gobolka hadda ay soomaalida ugu badan ee dalka maraykanka ka degan tahay Mhm.
la yidhi in gobolkaasoo dhan ay joogeen laba gaari oo keliya Mhm.
ay waddada mari jireen Mhm.
marka maalin maalmaha ka mid a waxaa dhacday in labadii gaari ayagii isku dhaceen haye waa gobol dhan oo waddooyinka intaasoo maarata dhulkaas baaxadda weyn leh laba gaari kala laba joogaan gaari keliya joogaan labadii gaari inay labadoodii shil wada galeen maalin marka waa arrin iyaduna eh, cajiib ahayd sheeko eh, xiise leh oo tani ay soo xasuusisaa waxay ahayd nin baa wuxuu soo galay eh, sinimo amaba shareemo oo hal qofay ku jiro haye oo dee kuraastii kaloo dhan ay wada bannaan tahay Mhm.
filimkii oo socda ayuu yimid qofkii eh, keliya ee shileemada ku jireen toddoba fadhiistay Mhm.
ayuu ku leeyahay waree hebelow sidan iga yara dheh iga yara wacaan shileemada daawade iga yaro leexo iga yara leexo haye iyadoo kuraastii kaloo dhammi ay banaanta marka sheekadan reer ohaayo ay soo xusisay kun iyo sideed boqol iyo shan iyo sagaashankii Mhm.
iyadoo laba gaadhi oo keliya ay waddada marayaan oo ay eh, gobolkao dhan joogaan Mhm.
in labadii direebo la isku dhaceen waa wax la yaab leh ee runtii dhacdooyinkaasi ee waxaa jira qaar ka mida ee dadka dhegeysta barnaamijkan caweyska washington oo maxamedow iyaguna een, inoo soo diray qaar ka mida dhacdooyinka ay xasuusan karaane isku midka ah Waan gartay.
Een, mid ka mida marka dhegeystayaasha v o e da wuxuu yidhi waxaanana idin hayaa dhacdooyin isku mida oo ay wadaagaan labada madaxweyne ee dalka maraykanka iyo wadanka kenya wuxuu yidhi labada madaxweyne ee kenya iyo maraykanka kala xukuma waa mr barack obama madaxweynaha maraykanka iyo uhuru kenyatta madaxweynaha kenya labaduba waxay dhasheen sanadkii kun sagaal boqol iyo koob iyo lixdankii wuxuu yidhi labadooda xaas ee ay labadaasi mas-uul kala qabaan waa michelle obama iyo xaaska een, madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta oo lagu magacaabo margaret kenyatta inay labadooda magacba ka bilaabmaan xarafka m amaba ma waan gartay isla wuxuu yidhi labadooda xaas waxay wadaagaan labaduba inay dhasheen sanadkii kun sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii wuxuu yidhi dhegaystahani een, labada madaxweyne madaxweyne obama uu yahay madaxweynihii afar iyo afartanaad ee dalka maraykan ku yeesha gartay halka uhuru kenyattana uu noqday madaxweynihii afraad ee dalka kenya kii afraad iyo kii afartan iyo afraad bay maaragtay een, xaggana way iskaga dhow yihiin buu yidhi afartan baa laga badan yahay eh, kenya kenya laga badan yahay Mm.
dhegaystahan wuu sii waday wuxuu yidhi labadooda magacba ma laha laba magac oo muujinaya christianity-ga ama waxa ay aaminsan yihiin diintooda waan gartay wuxuu yidhi labada ninba waa laba nin oo dhalasho ahaan ka soo jeeda asal ahaan dalka kenya waan gartay dhacdooyin noocaasa ayuu qaaday weliba dhegaystahani wuxuu yidhi inkastoonan anigu taasi aada u wada hubin labada madaxweyne waa dharar isku mida ayay leeyihiin buuri ha taa waa runta Eh, in dib loogu noqdo leega cabirkooda mhm Eh, obama anila dheer saasaan ana qiyaasaya inuu waxoogaa yar ka dheer yahay oo aan badnayn waan gartay aad baanan ugu mahad celinayaa dhegaystahaasi oo magaciisa la yidhaahdo axmed ismaaciil xasan sida deg dega ah ee uu noogu soo jawaabay iyo weliba dhacdooyinkaasi labada madaxweyne ka dhexeeya ee uu nala wadaagay رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترقب سابنا خيامنا ما نلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويح لينا شعار ونلقى البركة في الأسحار يا رمضان weli barnaamijkeena caweyska washington ayaynu bartanka kaga jirnaayey qaybtanna waxaa marti noogu ah fanaanada weyn sahre axmed maxamuud sahre halgan oo ah fanaanad caana oo fanka soomaalidana ku biirtay bilowgii siddeetamaadkii sahra ku soo dhowow barnaamijkeena caweyska washington aad baad u mahadsan tahay sahra ciide adigii idaacadda c i m sahra bal si kooban waxaad noola wadaagtaa taariikh nololeedkaaga oo kooban ah aniga magacaygu waa sahre axmed maxamuud waxaan ku dhashay magaalada hargeysa taariikhdayda waxaan ahaa ardayad dhigan jirtay dugsiga waraabasalaam markii dambena dhigan jirtay dugsiga faarax xumaar waxaan ahaa dhalinyaradii fanka aada u jeclay kooxdii danan baan ku biiray intaanan kooxda danan ku biirin horta baasiskaan ciyaari jiray markaasaan arkay in dhinaca kale fanaaniini jirto kaman lagu tumayo ayaan arkay waan garta markaa sidaa awgeed baan idhi maxay hayday waxaa ka fududba orodkan la ordayo la xiiqayo fankan la tumayo waxaan yara macaan marka saasaan ugu biiray fanka goorta aad Saasaan fanka ka bilaabay waan gartay goorta aad markaa ku biirtay kooxda danan goormay ahayd sahra haddaad taariikhdii xasuusato si adigu waa edi edi two a- ayaan u malaynaya inay ahay edi twogi kun sagaal boqol iyo labiyo siddeetankii ha mise laakiin form two baan ahaa waan gartay marka een, adagoo kubadda dhinacan ku ciyaara oo basketka garoonka timacadde ayaad markaa een, haddana dhinacii kale waxaad ka war heshay inaa music lagu tumo oo fanaaniintu marka ay ay le- leeyihiin koox
wax markaa kooxda daan meesha la heshinayna waa la sameynayay markaas waan isaga waxaan ku yidhi waxaan doonay inaan heeshe bahalladan maad ii tumi kartaan marka waxaan u tegay allaha naxariisteen nin laodhan jiray maxamed cabdi xaashi xuuro ayaan u tegay xuuraa dabadeedna i- ee igu yidhi waxaa kuu tumaya cabdiyara cabdiyara markaa ii tumay hees qaraamiya heestii heestii qaraamiga ahayd baan qaaday masigu lahay waad heesi kartaa heesta markaa horaa usii Ah, xafidsanay marka cumar ruulaan markayga horeba iska jeclaa Mhm.
dabadeedna maxay haydayaan hees cumar lula qaraamiyo ah, tegey ceelasha baryo baryana tegey ceelasha baryo buhood le heestaasaan ku gala kaanu jirbuhayo heestaasaan ku galay yaa salaam degwe haddaad kaa qaadi karto eh, maxay hayday waad geli kartaa waan gartay markaa hees lee xafidsiiye waa tahay Een, markaasaa hees hees hees lee xafidsiiyey marka heestaas waxay Ah.
noqonaysaa taadii adiga kuugu horreyseed adigu lahayd ha heestii heestii iigu horreysay bay ahayd haya marka inan baa lala xafijiyey axmed magaa Mhm.
axmed ambargaa waxaa loolan jiray axmed curri imika axmed keysi ku magac dheereed abdulabu degan yahay axmed baa dabadeedna aad heestii Marka wada Axmed qaaday iyo anagaa nala xafijiyey ha mhm Ah, heestaasi markaa ma ka mid waxay- noqotay markaas heray heesaha aad duubtay ee ee kuu hirgalay may kama mid ahaa balaa marka Mm.
ilaahay waan gartaa kadib markaa horaad ugu waana- sii socotay kooxdii way samaysantay dad badan baad markaa isugu imaanaysaan sidan qiyaasayo dadkii wax fanaaniin oo imika aad ka xusi kartaa ma jiraan kooxda danan aa wada bilowdeen anigu kooxda danan dadkii aan wada bilownay waxaa jooga kaysaa jooga cabdi haybalaamed baa jooga madad baa jooga dadkaasaan wada bilownay dadkii eh, ina nimco nuur loodhan jiray iyadoo allahi raxmo way dhimatay dadkii heesi jiray markaas joogay waxaan ka garanaya waa wakti hore moogtaa waan garta ha markii dambe waxaan lagu soo diray anigu kooxda markii aan ka yeeray ah, jaale cali xasan iyo mhm ayaa kusoo biiray fankii halkiin baan kasii wado koox loodhan jiray jaran daawud baan ku biiray mhm een, maxay haydeen markaan kooxda in yar ku jiray allaha u naxariistay axmed gacayte ayaan la duubay albam markaas dhowr heesood oo qaar uu axmed gacayte codeeyey iyo qaar ah, cabdinaasir codeeyey aduu laba heesood aan axmed gacayte wada qaadin laakiin heese kalena way ku jireen oo aan albamka ku lahaa waan gartay ee ee, markaa he- heestii aad axmed gacayto wada qaadayseen heestii aad wada qaadayseen mid ka mid a oo aad noo soo qaban karto oo aynu ku bilaabi karno barnaamijka maadaama bilowgaagii fanka ay ahayd haa waxa waxay ahayd maxay haydeen inkastoo guyaal hore gacma saar lahayno cishqigaa ku gaasiray gudubuu inoo helay markii aad gadoonteed gey kale u dhooftee faraskaaga gaabsheed igaraabi waidaan cana gooyay wacadkee cidan anigu joogiyo ango-aan ku siiye geesaan la noolo gabana aban leeye gaabsashee kadaado adigiyo garadka
waa hagaagi barnaamijkii cawayska washington ayaa dabcan intaasi aan ku dhaafaynaa sahra ciidla nuur ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysa ciddii uu seegayna dabcan waxay goordhow ka daalacan doonaan website-keenna v o a somaly dot com lantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan